saan dagaal baa ka dhacay xala sagaalkii saac baa lasoo weeraray sagaalkii saac iyo saacad hadda hal saac ka hor xabad baa ka socotay dad badan dadan badan baa ku baaba-ay oo ku leeday oo labada dhinacba ah dadkiisi soo weeraray dagaalkaasna waxaa lagu qabtay maxaabiis hadda lix iyo toban nin dhan baan haynaa oo ka qabanay adigu qaar badan oo dhaawacana qaarna waa gudbinay qaarna haddeeran baabuur saaraynaa oo dha- oo dadkii magaalada soo weeraray ah waa gartay guddoomiye waxaa ii sheegtay in meesha dagaal ka dhacay dagaalku yow u dhexeeyaa wiilgan dhexdiisa saddex jeer bay mayeeraan yimaadeen iyagoo ciidan dumahaya qabaa'ilka hadda guraceel iyo degan dhuusamareeb waa uga mahad celinaynaa waa ay ka diideen adigu wax yar baa ka soo raacay annagu weliganaga cidna aanu weerarin waxaanu ku baaqaynaa oo leenahay nabad galgaduud nabad baa lagu wada joogi karaayo xabad la iskula gabgabo laguma wada joogi karo wa wa Kolley waa ku haddana- gartay waa ku gartay guddoomiye bashir dadka deegaankan la xiriiray weliba een, dad een, u dhuunduleela arrinta waxa meesha ka jira waxay i xaqiijiyeen ciidamo ka wada tirsan oo reer xeraala dhexdooda ah dagaalku inuu u dhexeeyo gacan kalena aysan ku jirin caddaymaha ay daliisha aad u haydo maxaa ka mid adiga marka adeer haddeer waxaan u hayaa diis aan u hayo Hmm.
kuwa aan xeraala u dhalan baa meydkoodu yaallaa kuwa xeraala u dhalsana meydkoodu waa yaallaa kuwa aan u dhalanna waa yaallaa marka waxaan ku xaqiijinayaa qofkii anoo gaari ku sidaanba keenaya meel kasta xaqiiq looga baahan yahay waa gartay ma moodaa in een, xaaladda dagaalka meesha ka jira in la- la is dhihi karo guddoomiye bashiir weji kale ayuu u gedinayaa xaaladda
maya maya maya kii hore idaacadaha idaa- idaacadihii tabinahayay baad ka mid ahayd weri weriyayaashii joogay baad ka mid ahayd in hadda ilaahay darti markaad u hadlayso inaad wadaad maskiin ahoo ka baqdo oo dhuusan marab uga baqdo iska daa
bal si degan waxaad noogu sheegtaa bal dhaawacyada iyo dhimashada een, dhinacyada markii laga yimaado dagaalka udhexeeya xabadda hiliisa dadka rayidka maxaa soo gaaray
dad badan dee dadka meeshaan joogayba rayid bay u badnaayeen isdifaacaya dad badan baa leeday labada dhinacba xasuuq weyn baa meeshaan ka dhacay dad soddon iyo afartan dhan baa ku dhintay marka dhibaato weyn baa meesha ka dhacday waa gartay hadda bal xaaladda iyo jawiga magaalada saacadan aa ila hadlayso ay ku jirto waa sidee magaalada magaalada dadkii shacabka ahaa oo nugusha ahaa waa ka baxay ciidan miririg leh iyo maxaabiis lahayo keliya hadda dhexdeeda ku nool